Maalinkii dambe ee haddana balaadhnimadu isku dhacday laba qolo balaadhnimadaha isdilay markaasaa anigoo ka waxayni baan magaalada in suuqaan ka maqlay iyagoo laleeyahay war meesha isdilay balaadhnimadu loo kala birmay nin baa markaa wuxuu yidhi war xayaa loo kala birmana aad wada dib ugu jibreen laayahayso dhamiyeen ninkii baan ku xanaaqay ruuaya baan idinku waan qabta reer warfaagaa baa layi kuma dhalanin baa ninkaas reer warfaa baa balaada kale ku dhex jirtaan idinku maanta ku raaxaysanaya laba qoysa reer warfaa istishin gabayganaan markaa ninkaa caradiis igu soo dhacay waxaan idin leeyahay waa adduun baranayo beriba waacayn berri shalay doraad maanta waa adduun iskaba yaal rogii aad akhriday kii dambaa buraysa saabsii ushi iyo mar baa cudurku heli udbastaa noqon udbutu dheer iyo horliyo orod ka baadaayo inta aad bogsootaad haddana sibu badhaadhahay oo daawarkii yeelan iyo baaxaddii hore ku balliidhay adigoo ku jira sana barwaaqowday bantalkii adoo caanihi haamihii caana laga goji oo dhereg bulaalaad haddana baahi kulantaan kiilaad barraasanay marbuu subax ku booqdaay oo xoolihii baaba'aan ood basharan tahay oo waankii kaa baalidaa bilaqma weydaayo oo aad bilay suurataa badan ku jiidaayo ood badar ku jira kiibs amaah ugu boqosha waxaana geero kaa kala bedela boqorkii weynaayo haddaan loo bandhigin xaalku waa been kabaa yidhi afartaana arag loo dhogiyey gabay bilowgii alwaddaan ka sheekayn jiriya barashadaydii iyo loo harraadiya kale in roob bannaan helay birlabna weeye maasada haddaan bururin wiilkaya laasin ka weeye iyo hub aan bayda loo dhigin marna waa bishaare iyo khayr laisku booriye maantana bartaan sii shagiyo ani bayaakayn waa beeshan gacalka iyo habi-iyey shaydaan waa ballaad midoobada ragiil kays burburiyeen anna waan biciidsaday warkaa gaastarkii yidhi marna waxaan ku baayacay kalbiga inaan bureeyahay fursalliya waxaa nagu dhex jira buran waraabaad dad bukaana baa naga mid iyo reero baadiye murjawaasi nagu dheehanoo faabil aad jiray dhunka waxay u dibayaan inaan maris qaduurnaayo haddaynaan ku beenayna way bogan dantoodii alwoordhah dhulkayow colaad xugan weynina markaa qoladii gacanta ku dhacday waan waaninayaa oon leeyahay ka jawaabin war in kastoon caqligu ii badnayn amase ii buuxin duubaa kolay tahay rag waa la iska baadhahay balaa nimanka reer boon farriin buuxda ugu yeedho niman yaho raggiinnii baxay ee boodka lagu aas barbaar kale haddii lagu askoo meydku tiro beelo mar haddaynan dib u soo baxayn waa barkumakaal waana bugnadiinnoo jabtiyo boqondidiinnii waa baydidiinnoo ra kale belelaqaystahay cadow maanta kaa baqanayaa baarse kaa dhigan farqin bay kuweerari ilaan baylaha baad tahay warboqsig weeye nimankaa kale iyo talada beeqaad idinkaa burjiga noo hayoo maanta baashiyehe alwohdaha tolkayow colaad hawdalweynin war ninba beri dhibneed wuu khaldaa wuuna biciyahay boqol buu ku tuuraa gundeer ama sabooraan buundadii cagdeeruu ka riday ama biriishkii didixdoodii bay raamsadeen ay barkanayeen waxay bara ka moodeen hadduu bayliyo gubay muddo kama bogtaan oo guryaha kuma baristaan nidaamtoodii goorsoontii iyo gurujidoodii boqolaalna waa laga rabaa qaar ma hoosiman waholeu kuwaasaa qadiyo reer walaalgube waryaan bararka lala qaybsan iyo boogdhaleecadee balwoodhaha kolkayow colaad hawgal weynina markaasaan haddana duco ku soo hartay aan ilaahay baryaha alle ilaahu aduu kalatay waxaan idhi ilaahay adaa boqora oo baariyo jiri adigaa baktiin kara colaad buunka loo tumay adigaa bugsiin kara qalbigu kuu balbalayahay adigaa badbaado u hayoo dhaawac baanta ah adigaa baryada noo fasaxay kaan bidco ahayn nimankaa qoryaha boobay ee bala u bilqaaday waa badow aan kala maarmi karin biliya dheeraad sanad iyo ilaa baadiyey uga duusheeyaan deertoodu way simantihiyo binada ceelkii dhanka webi yar iyo waadalaad barindadoodiiyo barrin bay tusmaystaan sidii duulaloo kale biyo lagu dhex daray caano oo badhaxa weeyaan kala baydhi maayaane waa reerad laysbaday dalmad kale wax qaban maayo iyo boolis loo diray inaad adigu kala baajisaan kaa baryahayaaba ilaahay ilaahay kaana ugu yaaqay